أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al-andalus kuwooda ugu doorkaroon dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu biirtay dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda malishaadka xuutiyiinta yemen ayaa diglin adag u diray dowladda maraykanka iyagoo sheegay inay dib u soo celinayaan weeraradooda badacas kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatada iyo baadda dhaqaale ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxulle ee wilaayada bakool ayaa goob fagaara ah ku daawaday aflaam jihaadi ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo howlwadeennada maktabka sakawaadka ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayadaasi beesha cawlyahan ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira afurimaa hore ee dagaalka ardayda macadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay mucaaradka ridada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa aqbalay in wadahadal ay la yeeshaan xasan gurgurte xilli ay diideen inay ka qaybgalaan shirkii kooxda ridada ay dhowaan qabatay waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixiyolabaatanka dulxaj kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu beertay dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi waxaa inoo hayaa walaalkan maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalkaa suhayb cabdulaahi bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin axada taariikhduna waa lix iyo labaatanka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri maanta waa maalintii tobanaad oo si toosa u socda duulaanka dhanka cirka ee ka dhexeeya dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda maanta maalmihii hore waa uu kaga duwan yahay duulaankaasi habeenkii xalay dowladda saliibiyadda maraykanka oo muddooyinkii dambe hanjabaado afka ah dhanka warbaahinta u marinaysay shiicada iiraan ayaa xalay si toosa ugu biirtay duulaanka dhanka cirka ah iyadoona garab u ah sahyuuniyadda yuhuudda saliibiyadda maraykanka ayaa xalay duqeyn la beegsatay saddex xarumood oo ku yaala gudaha dalka iiraan kuwaasoo ay maraykanka ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha ugu waaweyn ee luglyarka iiraan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in duqeyntaasi ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka isagoona intaasi raaciyay in markii duqeynta ay dhacday kadib diyaaradaha maraykanka isaga baxeen hawada iiraan xarumaha nuuliyarka iiraan ee xali maraykanka u duqeeyey ayaa lagu kala magacaabaa fardow natanza iyo sidoo kale isfahan gaal trump ayaa qoraalkiisa ku dhahay sidan qof walba waxa uu maqlay magacyadaas sannado badan markii ay dhisayeen ganacsigan xun ee burburka leh caawa waxaan u sheegi karaa adduunka in weeraradu ay ahaayeen guulo ciidan oo cajiib ah aargoosi kasta oo ay iiraan u geysato dowladda maraykanka waxay kala kulmi doontaa cudud ka weyn tii caawa la arkay dhanka kale dowladda shiicada iiraan ayaa xaqiijisay inay jiraan duqeymahaasi waxayna intaasi raacisay inaysan jirin khasaaraha maraykanka uu ku sheegay inay duqeyntaasi ku geysteen sarkaal u hadlay dowladda shiicada iiraan ayaa xusay in gantaalada maraykanka aysan gaarin hadafkoodii oo dhulka hoostiisa oo aysan u gudbin sidoo kale waxa uu sarkaalkan iiraan u hadlay intaasi raaciyey in waqti hore la faaruujiyey xarunta nukliyarka furdow iyo xarumaha kale oo aysan jirin wax khasaaro weyn oo weerarka maraykanka ku qaadeen xarumahooda ay geysteen dhanka kale maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa dhankiisa aada u soo dhoweeyey duqeynta maraykanka ka geystay gudaha dalka iiraan waxayna sahaa-inada intaasi raacisay inay xaqiijisay in gebi ahaanba la burburiyey xarunta furdow sannado badanna dib loo dhigay awooddii nukliyarka iiraan dhanka kale dowladda shiicada iiraan wargoodhow ka soo baxay ayay iyaduna ku sheegtay in saacadaha soo socda ay yuhuudda ku qaadi doonto weeraro culus kana khasaaro badan kana culus kuwii maalmihii lasoo dhaafay ay la beegsatay dhulka sahainada yuhuudda oo ay ugu horreysay magaalada talaabiib oo inteeda badan la burburiyey weerarkan xali maraykanka ka geystay iiraan ayaa imaanaya xili muddooyinkii dambe dowlada ay ka mid yihiin bakistan ruushka shiinaha iyo waqooyiga kuuriya ay ku goodinayeen in haddii maraykanka uu dagaalka dhanka cirka ah kusoo biira iyaguna ay ku biirayaan oo ay garab u noqonayaan shiicada iiraan wajihaadukum mubarak mahadsanid maxamuud ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareegay xero maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen duleedka deegaanka ceelqoxle degmada muqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana allah fadligii jiraa khasaare xogan oo cadowga ka soo gaaray dagaalkaasi maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ayaa dignin adag u diray dowladda maraykanka iyagoo sheegay inay dib u soo celinayaan weeraradooda badacas walaalkeen abushayba ayaa faahfaahinta warka inoo haya maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ayaa soo saaray war-saxaafadeed hanjabaad ah oo ay kaga hadlayaan xiisadda sii xoogaysanaysa ee gobolka bariga dhexe ku dhex maraysa maamulka yuhuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan kaasi oo si gaar ah u taabanaya haddii uu maraykanku si toosa dagaalkan ugu biiro war-saxaafadeedkan oo u muuqda digniin rasmi ah oo loo dirayo washington maadaama xuutiyiintu ay ka dhawaajiyeen haddii trump uu dagaalkan ku biiro in iyaguna ay soo celin doonaan weeraradooda xoogan ee ka dhanka ah maraakiibta maraykanka iyo xulufadiisa ee badda bayaanka waxaa lagu xusay in weerarada yuhuudda ee ka dhanka ah khaza iyo duulaanada joogtada ah ee ay kula kacayaan suuriya lubnaan iyo xitaa iiraan ay yihiin calaamad cad oo muujinaysa qorshaha sahyuuniyadda ee ah in si buuxda loo xukumo gobolka bariga dhexe waxay ku eedeeyeen maraykanka inuu yahay fulyaha koowaad ee siyaasadda maamulka gumaystaha taasoo loogu marmarsiyoonayo wax ka bedelidda wejiga siyaasadeed ee gobolka waxay sheegeen in maraykanku uu doonayo inuu meesha ka saaro dowladda shiicada ah ee iiraan maadaama ay u arkaan inay tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan damaca yuhuudda iyo qorshaheeda gobolka haddii maraykanku uu galo dagaal toos ah oo uu garab siiyo cadowga israa'iil ciidamadeena waxay si toosa u beegsan doonaan maraakiibta maraykanka gaar ahaan kuwa dagaalka iyo kuwa ganacsiga ee ku sugan badda cas ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay xuutiyiinta yemen war-saxaafadeedkan ayay sidoo kale waxay xuutiyiintu ku sheegeen in ciidamadoodu si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo militari oo gobolka ka socda islamarkaana ay diyaar u yihiin qaadista tallaabooyin difaac ah ciidamadeena ayaa kormeero iyo indhiindhayn ku haya dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda gobolka oo ay ku jiraan kuwa cadowga ku ah dalkeena waxaanay qaadi doonaan tallaabooyinka loo baahan yahay ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedka xuutiyiinta digniintan cusub waxay imaanaysaa iyadoo mar dhow la sheegay inuu jiray isfaham iyo wadahadal la dhex maray xuutiyiinta iyo maraykanka hase yeeshee war-saxaafadeedkan ayaa muujinaya in haddii maraykanku uu furo furin dagaal oo toosa oo ka dhan ah iiraan ay xuutiyiintu aysan ku ekaan doonin dhulka yemen oo keliya balse dagaalka ka dhigi doonaan mid ballaaran oo badaha gobolka ku faafah mahadsanid abuushayba kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatada iyo baada dhaqaale ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya iyadoo qayb ka ah boobka dhaqaale ee lagu hayo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ayay kooxda ridada soomaaliya soo saartay awaamir cusub oo lacago baad ah looga qaadayo dadka danyarta ah ee ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda kumanaan maleeshiyaad ah oo lagu soo daadiyey xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir ayaa ku wargeliyey ganacsatada iyo dadka degan guryaha inay bixiyaan lacago baad ah oo ay ugu magac dareen canshuuro maleeshiyaadka ashhadalla dirirka sirdoonka kooxda ridada ayaa soo saaray amar ah in lacago cusub la duldhigay dhammaan qoysaska degan magaalada muqdisho lacagahan ayaa si isku mid ah looga qaadayaa qofka leh milkiyadda guriga iyo dadka guryahaasi kirada ku degan waana baad kale oo dheeraad ku ah lacagihii ay horey u qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda kooxda ridada iyo maamulka gobolka banaadir ugu magacaaban murtadiinta mid ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in golaha wasiirada kooxda ridada ay miiska soo saareen xerar gaaleedyo hor leh oo halis lagu gelinayo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed isagoona tilmaamay in tallaabooyinkan guracan ay sii kordhinayaan dhallinyarada dalka isaga tahriibayso sababo la xiriira boobka lagu hayo dhaqaalaha dalka laakiin wax ka daranaa jiro oo ka halis badan dhallinyaradan inay waxaa la rabaa ku baraarugaan oo influence fiican ku yeeshaan sharciyada dalka laga sameynaayo biilasha maalin walba golaha wasiirada la geenaayo biilasha baarlamaanka la geenaayo waxa uu madaxweynaha saxiixayo dhammaantood waxaa ku wada jiro waxyaabo ka retamanayo dalka inuu noqdo dal ka caagan in lagu noolaada hataa yacni isgaarsiintii waa la dhibaateynayaa sectorka isgaarsiinta korontadii sidoo kale biyihii sidoo kale yacni qaabka xataa wada shaqeynta nolosha everything dhibaateyna ku socoto hadda waxaa lasoo wadaa sharciga oo xirfadlayaasha caafimaadka qaab loo shaqeyn doono xataa ma jirto qof kasta inuu ka cararo waddanka noqon doontaa murtadiinta oo horey shacabka muqdisho uga qaadi jiray lacago baatira beel ah ayaa hadda sii kordhiyey iyagoo magacyo kala duwan dadka ku baraya mahadsanid cabdiqani bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa goob fagaara ah ku daawaday aflaam jihaadi ah faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa salaadii maqrib kadib ee xalay isugu soo baxay fagaaraha ansaaru shareeca ee magaalada buurdhuxunle halkaasoo loogu soo bandhigay aflaamtii ugu dambeysay aflaamta lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa filimkii dhowaan ay soo saartay kataaib al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ay ku xasuuqeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga andalus oo goobjoog ahayd goobta filimka lagu soo bandhigayay ayaa mikarafoonka la dhex martay qaar ka mida bulshada buurdhuxun leh iyagoona ka sheekeeyey aflaamta ay daawadeen gaar ahaan filimkii ugu dambeeyey ee kataa'ib al ikhbaariya ay baahisay waxayna qaarkood ka warbixiyeen waxyaabihii ugu darnaa ee filimka ay ku arkeen bismillaah googmay fiirsadahaynaen filinkii wargaadii ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kaasoo dadka muslimiinta ee ka nool fagaaraha deegaanka buurhunle wilaayada islaamiga gobolka bakoor ka ilgaboobsadeen ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan mayinka yaa badanaayay murtadiin maydharaayeen aratuurkaay maydharaay irin moor lukutagan hariirsadaayo maydharaayeen yaa imuugada ilin oo maasha allah un eedi eeduna la ajiibnaa fiirsadahayn maybaa gaaladi oo maybaa gobolkii banaankii ku rooraso arri ilaahay baktijo iyona maybaa ya fiirsadahayn ilaahay ka mahadsan maybaa buurhonle maybaa oo kalaasanen kashada ilaahay ka mahadsan walaagasa fiirsadahayn mayinka yaa badanaaya inta ku armerto walba barnaamijyo goos goos ee badan oo laaska dadare haani hore iyo haan dembaba ka gaal ka waayil wal warar lakaalo dhalinyaro lahaga goboday oo dhanbe mayba foodo dhukulinka jiidooba laga aragaay mujaahidiinta maanka do'aaya ilaahay subxaana watacaala ilaahay galantay golka waala gaaladan ilaahay dulley way baa roognay masalah ansaaru sharia yaa roogna way fiirsadahayna filim kinka yaa badanaaye unanunka faraanyaa fiirsadahay way baa aragahayna meydheeraay filmaankinka dembeeye walaaladayna mujaahidiinta fuliyaaya madi haada lahayti hiiran iyonay madi haada fadi meydheeraayis jabelaadha ilaahay aan kamahadiyaan wayban kamahadyaane mataas kadib walaalowayna mujaahidiinta yaan kamahadiyaan faraha baan gudadoho korname walbaga dadarsada fade waybuaha ilaahay sambarakayalena walaalowayna mujaahidiinta onoonu mayleeraayus garabingan insha allah woo bilaayan filimkan lagu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa soconaya in ka badan toban daqiiqo waxaana qaybta hore lagu soo bandhigayaa dhibaatada loo geysanayo walaalaheena muslimiinta reer falastiin iyadoona la arkaya dhacdooyin xanuun badan hase ahaatee waxaa ku xiga oo qeybaha dambe ee filimka lagu daawanayaa xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta loogu geystay deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe halkaasoo laga tillaabsaday meydadka maleeshiyaadka murtadiinta waxayna tani muslimiinta u noqonaysaa indhaqabowsi waxaana filimka sidoo kale qeybaha ugu dambeeya lagu arkayaa qanimadii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen iyadoona ugu dambeyn dab la qabadsiinaya saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka wargaadhi mahadsanid abu xasaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo howlwadeennada maktabka sakawaadka ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayadaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya kulankan ayaa ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga wilaayada galgaduud iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada waxaa kulankan ee barbar socday dowla diini ah oo loo qabtay caamiliinta maktabka sakawaadka ee wilaayada iyadoona dowladda loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee abuubakar sidiiq radiallaahu canhu munaasabadda lagu soo gebagabaynayo kulankan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud waxaana madasha laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay horwadeennada maktabka sakawaadka ee ka soo qaybgalay xafladda qaybna ka ahaa dowladda loo qabtay caamiliinta aniga waxaan ka socdaa degmada xeendheeraan ka socdaa kulankan waa kulankii sanadlaha ahaa oo mar kastaba la isugu imaan jiray dowladii lagu qaatay walaalkii iga horreeyaa ka soo sheekeeyey ilaahay subxaana wa tacaala ajiriya xasanaad badan ha ka siiyo waa kulan runtii aan ka faa'iidinay wax weynin badan aan ka faa'iidinay kulankeenu markii hore waxa uu ku soo qaatay dowladda waxaa soo qaatay maktab sakawaad waaye kadibna waxaan isugu nimid khiyaar badan oo ka mid ah owlaadda maaragtay degmooyinka oo ka mid ah haddii ilaahayba aan laga weynin gobolka wilaayada gobolka oo dhan iyo maaragtay owlaaddoodii ka mid ah waxaan dhihi karnaa waa kulan cajiib leh oo aada u wanaag badan waaye waxaan ka mid ahay anigu ragga howlwadeennada maktabka sakawaadka anigoo ka socda degmada galhareeri aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa qadiyaddan maantay ijtimaaciga guud ah gaar ahaanna mataqaanaa maktabka sakawaadka loo qabtay ee dowro oo sanadla ahayd haddana lagu soo kordhiyey mas-uuliyiinta ama mataqaanaa awlaadda degmooyinka gobolka oo ayaguna qayb ka ahaanaya sidii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa loo hormari lahay gaar ahaan maktabkan sakawaadka mataqaanaa barnaamijyaadkiisa iyo arrimihiisa loo hormari lahay ayaguna qayb ka ah waxaan leeyahay ayadana aadan usoo dhaweyha ilahi subxana wa tacaala ku mahadsan runtii waa wax aada loogu farxo waxaan leeyahay marka ilaahi subxaana wa tacaala ku mahadsan uma raggii mataqaanaa arrinka qaban qaabiyey insha allahu waxaana isku dayi doonaa inaan sida aan u wadi jirnay iyo si kasii ballaaran aan mataqaanaa usii wadno annagoo ilaahi subxana wa tacaala u kaashahayna gabagabadii waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda isagoon la dardaarmay howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada marka ikhwa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray sucaadaas iyo raggaas mas-uuliyiinta diri jiray oo qabaa'ilka loo diri jiray abuubakar xilligiisii madaxda muslimiinta saas ayay yeeli jireen dhammaantood se la ogyahay waxaan nooga baahan yahay in mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran insha allahu tacaala si wanaagsan aan u gudano arrintaasna waxaan isleeyahay arran oo runtii ragga ay ku ammaanan yihiin intaan ognahay oo aad iyo aad u dadaalaan khalal maaragtay aan lahayn walidaalika hadda maanta in ragga maaragtay la taxfiiziyo oo barnaamijyadaasi ee ragga kolley ay ku ammaaneen taas ayaa keentay insha allahu tacala waxaan ka soo koobayaa walaalaha si ay dardaarmeen horta dadka ayaad ku dhex jirtaan dadkana waa noocyo badan ay leeyihiin dad jaahila ku jiro dad oo waxaa jira maaragtay si kale oo qallafsan oo adaga jiro dadka in tacaamulka iyo taysirka in lagu dadaalo iyadoo waajibkaana meeshaasi maaragtay sidii la rabay loo gudanayo in dadka maaragtay insha allahu tacaala dhaqan wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan in lagula dhaqmo ma ahan markii ugu horreysay oo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay dowlo u soo gabagabayso caamiliinta maktabka diiwaanka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona dufcadan ay qayb ka noqonayso dufcooyin hore oo dowladdiini ah ay u soo gabagabaysay wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan beesha cowlyahan ee degta wilaayada jubbadda dhexe ayaa hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen casam carafaad munaasabadan oo ka dhacday deegaanka waraha dhoobley hoostaga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayay beesha cawliyaan ku wareejisay afartan neef oo geele oo u talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka goobta ay xafladdu ka dhacaysay waxaa ku sugnaa culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo marti sharaf kale waxaan abuurayn kelimad ka jeediya sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada mujaahidiinta waxa uuna ka hadlay fadliga ay leedahay in jidka allah wax lagu bixiyo in lagu wareejinayo infaaq fii sabiilillaah ay wareejinayso beesha cawlyahan geel tiradiisu yahay afartan neef oo geela horta sideedaba alinfaaqu fii sabiiliillaahi waxaan walaalaha muslimiinta u sheegayaa wamaa tunfiqu min shayin fii sabiiliillaah wax alla waxaad ilaahay dartiid u bixiseen yuwaffa ilaykum wa antum laa tudlamuun ilaahay waa idin oofinayaa iyadoon laydin dulminaynin ilaahay fii sabiiliillaahi qur'aanka ilaahay ku badiyey mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim minoodoonnada iyo waxgaradka beesha cawlyahan ayaa munaasabadda ka hadlay waxayna sheegeen in geel ay ciidamada mujaahidiinta ugu talagaleen ku wareejiyeen ugaaska beeshaasi annagoo ah beesha cawlyahan oo ka mida beelweynta ogaadeen kana sii ah beelweynta absame waxaan maanta muxaafadada ama degmada bu'aale khaasatan deegaanka waraha dhoobley aan ku wareejinay wilaayada islaamiga ah ee maxaafadada bu'aale afartan neef oo geela oo aan ugu talagalnay hadiyad insha allahu tacaalaa cadowga ilaahay loogu xoogaysto muslimiintana manfaco iyo meelqabad u noqoto waxaan maanta meeshan ku wareejinaynaa afartan geele oon ugu talagalnay mujaahidiinta ku jilba xiran furmaha dagaalada ka socdaan afartankaa geela ilaahay dartii baan u bixinay raggaa gaalada la dagaalamaya ee na difaacayo ee diinta wado inaan ku kaalmeynaan u bixinay asaga maanta kelina ma aha asaga kelina kuma ekin kii kalena wuu daba socdaa asagoo ka badanna waan keeni doonaa insha allah ilaahay idinkii sidaas baan annagu haddaan odayaalkii reerka nahay yaan waxaan ku wareejinay geelaa ugaaska annaga ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaas yuusuf ugaaska beesha cowlyahan ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay waxa uuna geelaasi ay beesha ciidamada mujaahidiinta ee ugu talagashay ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga jubbada dhexe si ay u gaarsiiyaan furimaha hore waxaan bixinaynaa geel afartan geel ah ee laguna bixinayo jihaadka ilaahay dadka safuufta iyo faquurta joogana aan u kaalmaynayno xoolahaasaan dhex taaganahan bixinaynaa beesha colyahan xoolahaasay maanta bixinaysaa ilaahay baana ku mahadsan waana u ducaynaynaa ciddii xoolaha iyagana soo siisay ilaahay miisaankooda akhra allaha ugu kabo meeshaasaannu maanta dhex taagannahay waa mahad ilaahay waa mahad u soo hoyatay muslimiinta tawxiidsato ee alla ka cabsatay sunnadii nabi maxamedna qaatay waa guul u soo hoyatay ilaahayna waxaan leenahay amuuraha aan leenahay ee kitaabka ilaahay uu u weyn yahay ilaahay hana waafajiyo waxaana lagu garab taagan yahay jihaadka ilaahay ee nin walba oo tawxiidsaday uu ku noqday faralulcayn waxaan u nahay garab iyo gacal hiil iyo hoo waxaan la garab taagannahay naf iyo maal intana ma noqon doonto xoolaha aan bixin doono biidnillahi alkariim kuwa ka badan baan bixin doonaa waa hordhac intaani beeshuna waxay diyaar u tahay wax allaala wixii tawxiidka iyo kitaabka ilaahay kasoo sunnada nabi maxamed inay ka hor timaado muslimiintana ay garab istaagaan meesha aan joognane gaalo iyo gaalakalkaal nagama soo gelayso insha allaahu geeluna wakaa waa tuban yahay biidnillahi alkariim insha allaahu insha allaahuna kow ma aha labana ma aha saddexna ma noqon doonto way ka badan doontaa annaga aan ku wareejinay waaliga gobolka sheekh cali darwiish beelahdaga wilaayaadka islaamiga ayaa ku tartamaya garab istaaga wiilashooda mujaahidiinta ay ku jilba xiran furimo hore ee dagaalka waxayna halkan ka socda ku taageerayaan naf iyo maalba intaba mahadsanid cazam ardayda macadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada bay walaalkeen abwaaiman ayaa faahfaahinta warka inoo haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هل waa maaxadka taajul waqaar xaruntiisa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay oo ay wax ku bartaan ku dhowaad toddobaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho bishii jamaadu thaani sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ayay si toosa u bilaabatay diraasada macadkan oo ay wax ku bartaan ardayda soo dhammaysay qur-aanka kariimka balse halkan ku barta taxfiidka iyo tasxiixa qur-aanka waana dufcadii labaad ee macadkan maadaama uu horey u soo saaray dufco ka qalinjibisay markii ay dhammaysteen duruustii loogu talagalay muddo hal sano ay wax ku baranayeen ardaydan ayaa dhowaan galay imtixaankii labaad ee fatrada waxaana hadda u harsan oo keliya midkii u dambeeyey waa kuwan qaar ka mid ah ardayda uu sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan kutubtii ay ku barteen macadka taajul wakhaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي مرواز وأنت؟
اسمي أسامة ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا؟
التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فائدة علم التجويد؟
فائدته الفوز برضا الله تعالى ما أحكام النون الساكنة والتنوين وما هي؟
للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربعة أحكام الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء ما تعريف المد لغة واصطلاحا المد لغة الزيادة واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد ما تعريف السكت وضع الصوت زمنا لطيفا أقل من زمن الوقف بدون التنفس بنية متابعة القراءة لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله تعالى أن نعبد وحده ولا نشرك به شيئا كم مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو الإيمان؟
الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما أعظم ما أمر الله به؟
أعظم ما أمر الله به التوحيد والأخذ بالتدريج حتى لازم من لم يصحه القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله ugu dambeyn aan eegno natiijada imtixaankii ay galeen ardayda macadka taajul waqaar ee degmada buulafulay soddon iyo kow banaad ah gabdho ah iyo soddon iyo saddex wiilal ah liidin afar isas ka leedahay imtixaankii qaadni kulli inta ka arag doontaan laakiin siin sheege tumiyo sagaal qof oo qur-aankana dhammeeyeen boqolkii boqolasheenin dhawaatii kow qof inumi waaye maa beyna tisciin ila mia mumtaaziinta ka mid ayoon sagaal iyo shan sagaal iyo li sagaal iyo todoba sagaal iyo sideed dadka shan ka mid ah ilaa mia mumtaaziintu tum ilama maa beyna thamaaniin ilaa tisciin qoladan leerow jay jiddan iyo yoon sideetu ilaa sagaalun ee darje sheenen taqriiban tum ilama qof yoon li qofna mi waaye todobaatan ilaa sideetan jayid ya nagdeen li qofna konton ilaa sabciin dadkan fayliin waana qayb ka mid ah dadaalada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay iyo howlihiisa ku aadan sidii jiilka mustaqbalka loogu tarbiyeen lahaa barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa taasoo allaha fadligiisa aadaa looga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan mahadsanid abwayman ugu dambeyntii mucaaradka ridada ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa aqbalay wadahadal ay la yeeshaan murtada xasan gurguurte kadib markii ay diideen inay ka qayb galaan shirkii kooxda ridada ay dhowaan qabatay faafahinta warka waxaa mar kale inoo eegayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ilo xogowga allah ayaa xaqiijiyey golaha mucaaradka ee dhowaan looga dhawaaqay muqdisho ee uu hogaaminaya murtad shariif sheekh axmed ay aqbaleen inay kulan wada yeeshaan iyaga iyo xasan gurguurte dalabka kulankan ayaa la sheegay inuu ka yimid madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte oo dhowaan fadeexad kala kulmay kulan uu ku qabtay muqdisho oo ay ka maqnaayeen mucaaradkiisa wararka ayaa sheegaya in kulamo gaargaar ah oo ay yeesheen saacadihii lasoo dhaafay mucaaradka ay isla qaateen inay la kulmaan gurguurte iyadoo la filaya inay soo saaraan war-saxaafadeed ay arrinkaasi oga hadlayaan kuna shaacin doonaan qodobada ay kala hadli doonaan gurguurte wararka ayaa tilmaamaya in xasan gurguurte oo culeysyo ay soo saareen gaalada caalamka ayna ku qasbeen inuu la fadhiista mucaaradka muqdisho taasoo keentay inuu mucaaradka kulankan ka dalbado arrimahan waxay ku soo aadayaan xilli sidoo kale uu socdo isbahaysiyo siyaasadeed oo mucaarad ah oo ay samaysteen murtadiinta kale ah siciid deni iyo axmed madoobe isbahaysigan cusub ayaa saacadihii lasoo dhaafay la hadalhayay waxaana la sheegay in toddobaadkan magaalada garawe uu ka degi doono axmed madoobe madaxa maamulka ridada jubbaland isagoona kulamo la qaadan doono siciid deni saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxaa khilaaf xoogan uu ka dhexeeyey axmed madoobe iyo deni balse wararka ayaa sheegaya in kulamo lagu heshiisiiyey labadooda uu dhowaan ku dhex maray dalka imaaraadka taasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda dalkaasi labadan murtad ayaa hadda samayn doona isbahaysi siyaasadeed oo ka dhanna xasan gurguurte iyagoona doonaya sidoo kale inay isku kaashadaan doorashooyinka ridada ee soo socda aad buu mahadsan yahay abuuxasaan ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guniyo gabagaba ayu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga la andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu